asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenii murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee hadba meel qiimo leh ama meel tusaale ah inoo soo qabanaysa ama inoo soo dhufanaysa saad u ogtihiinba dhegeystayaal dee ilaa xaawiya aadan xukunka ama talada iyo hoggaanku waa ay soo jireen inta aadamuhu noolaa mar walba iyo qolo walba iyo xeerkeed iyo mar walba iyo qiimaheed ayayna soo martay waxaa jirta hoggaamo fara badan oo caadil ah oo taariikhda adduunku ayna bartay ama eeba qur-aankiisa inoogu sheegay haddii ilahay ku idmahayo diinteennu inoo sheegtay oo hoggaamo ahaa ama talisyo ahaa ama xukumo ahaa caadilahoo wanaagsan kuwa ka dambeeyey nebi maxamed sal alla ly slam iyo kuwa ka horreeyey intaba iyo asxaabada rasuulka iyo rasuulkeenni sala alla lay slam hoggaankiisii caadilka ahaa kuwaasoo dhan waxay ahaayeen caadil oo ama kuwa waxay ahaayeen cadaalada ama kuwa sinaanta iyo midnimada iyo sarraynta bini'aadanka iyo qiimihiisa ilaaliya ayay ahaayeen balse waxaa jira xiliyo dhexe iyo xiliyo dambe iyo xilligan hadda aan joognaba in midaas iyadu uu ay meesha ka baxday oo dadku ay yihiin kuwo un ilaahay xaalkooda og yahay oo maanta dunidan dadka hoggaanka u ah ama xukunka u hayaay waa dad aad iyo aad u qallafsan iyaga iyo dadka la shaqeeyaba marka waxaa la yidhi mid boqor ahaa oo fiicnaa boqor un ka mid ahaa boqorradii soo maray waayaha adduun oo fiicnaa ayaa waxa uu maqlay oo musuq maasuqa necbaa ayaa waxa uu maqlay wasiir ka mida wasiiradiisii oo ah wasiirkiisii dhaqaalaha inuu xoogaa lacaga xaday inuu xoogaa lacaga xaday ayuu maqlay markaasuu wuxuu yidhi dadweyne wasiirka waa la xukumahayaa markaan xukunnana haddii eebba idmahayo laba gaaguroodoo shinni ah malabka ku jira ayaynu marinaynaa shinnidana waa ku carinaynaa shinnidaas ha cunto ninkan balaaya cunaha ah ee xoolihii dadka cunay xukunkiisu waa inay shinni cunto oo lagu dilo shinnidaa cunisteeda malabkii baa la mariyey laba gaaguroodna dhinacyaha laga dhigay waa lagu jafay isagana meeshaa loogu xidhay shinnidii baa ka dherigtay bahal shinni ah yaa aad ugu shamuuntay si fiican bay u cuntay haddii eebba idmahayo ninkii oo shinnidii ay saa u cuntay lagana kala tegoo laga kala cararay ayaa mid ka mida dadkii asxaabta la ahaa ee wax la cuni jiray ayaa wuxuu damcay inuu bal shinnida intuu ka yara celiyo busta iyo wax ka saaro inuu badbaadiyo shinnida ka badbaadiye ayuu damcay marka uu damcay arrinta noocaas ah isagii baa marka ninkii rabay inuu shinnida ka badbaadiye la hadlay wuxuu ku yidhi waryaaniyahow shinnidan way cuntee oo waxay ii geysan lahayd u ii geysatee shinni hor leh ha iigu yeedhin oo mid hor leh ha iigu yeedhon tan markaad kiciso tu kaleentaa meelaha saarayd ama gaaguraha ku jirtaba intay mawda maqasho soo baxdo iyo i cuni ah shinni hor leh ha iigu yeedhin tan way cuntay intaa haygaga ekaatee iga daawiyo mid kale ha iigu yeedhin hadalkaas ayuu yidhi hadalkaas markuu yidhi hadalkii ayaa wuxuu gaadhay ninkii maaragtay meesha boqorka ka ahaa ama boqorka sheegan hayey ee meesha xukunka riday ayaa warkiiu gaadhay markaasu wuxuu yidhi ma wuxuu yidhi shinnidu intan i cuntay in dheeri ka ah ha iigu yeedhin haa intan way cuntay ha masaasuu yidhi haa isagaan ku celinaynaabuu yidhi xukunka kursiga isagaan ku celinaynaa oo wasiirkii maaliyadda isaga ayaa inoo haynay sababtoo ah waxa uu fahmay shinnida isaga cuntay mooyaane shinni kale inay cuntu ka baqaybi haddaan hadda mid kale u yeedhnoo ooman ama baahan waxaa macquuluhu yidhi intuu inoo geystoo kale inuu isna inoo geysto inuu cuno ama ina xado marka kanaa wixii uu xadi lahaa xaday oo ciqaabtii u mari lahaana maree isagaan meesha ku cisannu yidhi sidii baa ninkii isaga ahaa meeshii loogu celiyo dee arrin xigmada ayuu sheegay waxaa kale oo jirta dadka soomaalida waxaad arkaysaa mar walba xildhibaan cusub mar walba wasiir cusub mar walba madaxweyne cusba soomaalidoo dhanba taas ayaa waxay keenaysaa in kolba tuug baahan la keeno sida boqorkaasoo kale in loo fakero ayaa fiicnaan lahayd baan isleeyahay aniga dhankayga mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta ilamka eb waxaa la yidhi dadku waa indhakugaraadle